waa hagaag maalintii labaad howlgalka duufaanta laksa loogu magac daray ayaa ka soconaya deegaanada ay xoogga ku haystaan yahuudda ee ka tirsan dhulka muslimka ee filistiin wariyaheena maxamed cali aadan ayaa soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyey khasaaraha gaaray yahuudda aad baad u mahadsan tahay dagaalyahanada muqaawamada ee falastiiniyiinta ayaa maalintii labaad oo xiriir ah sii wada howlgallada ka dhanka ah yahuudda sahyuuniyadda ee xoogga ku haysta dhulalka falastiin wararka ka imaanaya hareeraha magaalada khaza ayaa sheegaya in dagaalyahanada cisudiin alkhasaam ay dagaalo culus kaga jiraan dhowr deegaan ayna la wareegeen magaalooyin ay yahuuddu haysteen xoogaga muqaawamada ee falastiiniyiinta waxa ay gacanta ku dhigeen maxaabiis hor leh iyagoona dilay askar iyo saraakiil ka tirsan yahuudda dhimashada yahuudda ayaa iminka gaartay lix boqol oo isugu jirta askar iyo saraakiil iyo dadka yahuudda ah ee xoogga loogu deegaamiyey dhulalka muslimiinta halka laba kun iyo labaatan ay dhaawacyo soo gaareen sida ay baahisay warfaafinta rasmiga ah ee maamulka yahuudda muuqaalo qaas ah oo uu helay telefishinka aljaziira ayaa muujinaya muqaawamada oo howlgallo ka fulinaya saldhigyo ciidan islamarkaana dilaya askar yahuud ah kuwo kalena gacanta ku dhigaya ciidamada yahuudda oo aan fariirsan ayaa isaga firxanaya magaalooyinka meelaha qaar ayaa lagu arkayaa gaadiid gaashaaman oo gubanaya baraha bulshada waxaa qabsaday muuqaalada meydadka iyo maxaabiista ciidanka yahuudda oo ay dulleysanayaan muqaawamada falastiiniyiinta dariska milatariga ee yahuudda waxa uu faafiyey magacyada iyo sawirada afartan iyo afar isugu jira saraakiil iyo askar ka tirsan yahuudda oo lagu diray howlgalka duufaanul aqsa kaasoo maalintii shalay guutooyinka cisudiin al khasaam oo ah garabka milatari ee xarakada xamaas ay ka bilaabeen dhulka la haysta ee filistiin afartan iyo afarta ruux ee uu sawiradooda iyo magacyadooda baahiyey milatariga yahuudda waxa uu telefishinka c n n sheegayaa in soddon ka mida ay yihiin mas-uuliyiin xagga amniga ah oo ka tirsanaa maamulka yahuudda kuwaasoo lagu diray howlgalka kooxaha muqaawamada ee falastiiniyiinta maanta oo keliya howlgallada socda waxaa lagu dilay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka yahuudda halka kuwo kalena iyagoo maxaabiis ah gacanta lagu dhigay wixii kusoo kordha howlgallada dhageystayaasheenna way la socon doonaan insha allah